dowladda federaalka ee caadeysatay dilka iyo dhibaatinta dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada iyo magaalooyinka ay kaarmiyaan ayay muddo ka hor dileen wiil dhallinyaro ah kaasoo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalooyinka iyaga joogaan aabbaha dhalay wiilkan oo warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu sheegay in wiilkiisa ay si kasta u dileen xubno ka tirsan ciidamada nisa ee dowladda federaalka iyaguna ay qirteen dilka wiilkiisa wuxuuna ka dhawaajiyey inuu u baahan yahay cadaalad sidoo kale aabbahan ayaa wuxuu sheegay inuu marar badan tagay xafiisyada hay-adda nisa islamarkaana ay wakhtiga golomiyeen meermeerin iyagoo aan marnaba wax u qabanaynin wuxuu sidoo kale tilmaamay in loo ballan qaad in la siini doono diyo balse ilaa iyo iminka layska daba meermeerinayo xilli uu ku sugnaa bartanka magaalada muqdisho islamarkaana uu sitay boor uu ku xardhan yahay sawirka wiilkiisa ee dishay dowladda federaalk ayuu sheegay inuu u baahan yahay cadaalad anigu magacayga waxaa la yidhahdaa cabdi yuusuf nuur ama cabdikariim yuusuf nuur halkan waxaan uga hadlayaa macnaha anigoo doonaya cadaalad cadaaladdan waxay sal u tahay dowladnimadu wiil baa laiga dilay waxaana iga dishay hay-adda nisa wiilkii la dilay sawirkiisii waa kan aad aragtaan kadib waxaan aaday isbitaalkii ayaa xaqiijiyey in uu dhintay wiilkii warqaddii isbitaalkana waa taas kadib intaan anu haysta ayaa waxaan la kulmay taliyihii nabad sugidda markaas joogay way qirteen dilkii ay wiilkii dileen way qirteen waa kaasaa wiilkii xilaalkii hay-adda nisana waa kana meesha ku sawiray waxaan ku ballanay waa waa ka waayey taliyihii markaas joogay waa la bedelay taliyo kale yimid taliyihii kale haddaan u tagay waa ila hadli waayo fahad yaasiinaa ii yeeray fahad yaasiin doo iyar heshiisaa noo socday fahad yaasiin asoo heshiis noo socdo ayaa waxaa bedelay ninkii la yidhaahdo rooblaa bedelay ra-iisul wasaare rooblaa bedelay mahad salaad waa imameeriyey waa imameeriyey kadibna waa basii waa tii la bedelay dowladda federaalk ayaa waxay in badan magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ay gacanta ku hayaan ka geysteen dilal bareera oo ay kula kacayeen dadka reedka ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoo aysan jirin cid arrinkaasi ka hadlaysamba wax ka qabanaysaa